bismillaahi raxmaani raxiim maantu ay bishu tahay bishii shanaad tobankeedii gugii labada kun iyo sideeddii waxaa noo suurto gashay inaan la fadhiisanno abwaan cabdi gaas warsame kulankan qiimaha iyo sharafta leh wuxuu abwaan cabdi nooga waramay warbixin la taaban karana naga siiyey sooyaalkii taariikheed hanaqaadkii suugaantiisa iyo majeerihii kala duwanaa ay maansooyinkiisu qaadeen wuxuu si waayeelnimo ku jirto inoogu soo bandhigay taxanaha maansooyinkiisa abwaan cabdi wuxuu ku dhashay dhulka etoobiya ee soomaalidu degto wuxuu u leeyahay curinta maansooyinka hindoraac isagoo awowgii warsamo mira uu tirin jiray cabdi yaraantiisii way u suurto gashay inuu yeesho suugaan suugaan kuna hana qaaday afarley waxaanu awood u leeyahay inuu si golaka fuulnimo ah u alifi karo maanso si kastaba ha ahaatee maanso hana qaaday waxaa ugu horreysay maansada xuriyo oo si tafatiran uga waramaysa halgankii lasoo maray xuriyaddii lixdankii maansooyinkiisa oo in fara badan iyo taariikhdiisa waxaad kala socon doontaa insha raxmaan ku arki doontaana websiteka ama mareegta farshaxan farshaxan dot com iyadoo bahda mareegta farshaxan mar walba ay diyaareedla tahay soo bandhigidda ururinta habaynta hagaajinta iyo howlgalka suugaanta qiimaha suugaanta taariikhda iyo fanka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan somaliland cabdi isagaoo ka waramaya maansidiisii ugu horreysay ee xuriyo ee uu kaga waramayey qadiyaddii ama xuriyaddii lixdankii wuxuu
allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed waa nin abwaanahoo laydhaa cabdigaas warsame gabayada ka ugu horreeyey waxaan bilaabay anigoo yarbaryo xorriyada la qaatay waxyar ka dabadow saddex iyo lixdankiibaa gabayga ugu horreeyay bilaabay waxaa laydhaa xorriya waxaan waa yahay qorshaha gabayga anigoo yar baan qaari ku ahaayo qiyaastiisa waayadii hore ayaan qaar ka bowsadayo goortaan qastay ee naxwaha qunugu luuqeeyo qolqolkan ku haasaawin jiray qoon walaalaahay qarfadii sidaan uga imid iyo qaayib xeradeeda qurbaha sidaan ugu ambaday qaayahay dhimayo afartii aan qabanqaabin jiray waan ka qaanacaya caawana rag baa igu qasbae uma qalqaalinay qadar baan idii sheegaya qora waraaqdayda soomaalidii kala qubnayd qiila low bixiyo waa qayb ilaahaye markuu qadanku noo nuuray qiiray la wada joogsadeen qamac dharaareedoo qarmasaaniciibaa ku kacay qufla baalideedo waa tii cirkii noo qubtay ee qowlku soo baxay waa tay qoyeen beerihii qaadhsanaan jiray ee maalintan xornimadii qabtay ean uqunugu aasaasay mid u qaata mid ay qoonto iyo midaan qabiilaysta qurumaadku way wada maqleen qaranka joogaado waataan ka qayb galay kursigii laygu qaabilay waataan ka qayb galay kursigii laygu qaabilay ee qorka hadhay gumaystaha hadduu qaxar ka joogaayo rabbi wuxuu ka qaybshaba haddaan la isu soo qaadan haddii aan qumbuladaa la furin laysu qarinayo qabtaa iyo dilaay iyo haddaan qaxarku weynaanin milatariga qooqani haddaanu quudka cuni waayen qasharkay ridaayeen haddaan qorigu leelaysan qaxoontiga haddaan adari iyo qoda la weydaarin qasnadaa haddaydaanu hadhin qalabka hoos yaalla qoodhaiyo xeraday naftaba waa inan qisaasaa ilaahoo wadaa qaadirah oo qanayahoo weyne adiga halka qaybiyey oo qaar bacan yidhi adigaa qabriga noo idmay iyo qoobadaa go'ane waxaan nahay dad qowlkaaga iyo qire rasuulka iyo inta quruxda soomaaliyeed quri ka sii nooshay meeshuu qalbigu doonaya qadanka haysiijin baane kaasi waa markii xorriyadda la waxaa ku xigay markii dambe ee gobonnimada haddii bedekedaley waxoogay aynu haysanay ee xarakaadku socday ee innaga iyo maanta dee jaarkeennu aynu ishaynay inu haddee wajeeree calanka hoo haddii beydakeda leeyahay hawaash gudaheeda inaynu gelayno markaynu waxaa shubaynay ayaan markaana anigoo riyaa la yidhahdaa gabaygaana waa riyooday oo annaga wajeer iyo gaarisa iyo calama ka taagayna ayaan ku riyooday oo dhalinyaro badan la socda markaa waxaan idhi waayahanba gabaygii ma hidin igu habboonaayo maan horinin maansooyinkii haybadda lahaa ee waatan ka haayiray tan iyo hogoshii dayreeda xalun baan habeenkoo bartegey soo hambaabiray oo dhallinyaro hobshaynaysa ayaa heella ii tumay ee hugunkoodii goortaan maqlay ayaan dhigay hugaygii halcabaare goortaan fadhiyey hoos u fiirsaday oo goortaan hubsaday meel cidlo ah inaan ku hawshooday u hagoogtay sida geesi ay nimanka iisheen ee afartaahan qaarkii nafta iyo haadimadeedii dhama hergeliyo hawd lama marshee hilinma qaadsiiye ma hegaadshe baydgaabku wuu kala halleeyaa mahanaashe kii xaashi cali halalma dheereeye waa ninkii xamar ka soo gabi jira xaashi cali loodhan jiri mahanaashe kii xaashi cali halalma dheereeye hal kale aanu naqayo heladay hurinta soomaali kol hadduu gumaystay hinqaday oo la halakeeye kol hadduu kol hadduu gumaystay hinqaday oo la halakeeye kol hadduu hargeysaba ka baxay horarkii boobaye kol haddaan talyaaniba ka hadhay hoosihii xamarcad kol haddaan waxaan hibanayey iyo haysta caalankayga kol haddaan xornimadii hantiyey hadiyad weeyaane hayigaan ka diriree sidaa uma huleeleenoo kolla hawlyaraan kuma baxeen habaqlahoodii holqa iyo kaskaa bay la tahay hoyna libintiya labunbaa hirqaday aadanow caanihii halabu aadan cabdulla cismaan labunbaa hirqaday aadanow caanihii halabe hoonkii ma joognee tantadii waa habeendhixida in bakaanu haneedsanee hawshii waa weli herar iyo jabuuti ayaa sidii heeryada u sidee hawdgaljirii joogi jiray haradii loo diidiyo haraad bay u leedeen kuwii jiraya hoobaanoo hilbaheenni weeyaan raggu haadku cunayaa ee hinqadoo hilaabka iska roga hura adduunkiina hayaydhaa hogaama iswada ayaa heejad soo mariya hi ka siiya nolosheenni baa la ysku haystaa ha hurdina wajeer raganimo ayay ugu horraysaa ha ka hadhina waa kaalintii ugu habboonayd ee ingiriis ayuu idinku hodin uub hadoodilane hareera ayaan lagala marin hub iyo baaruud aheen saa duldhigayuu rag kale gula furluuqsiin hindisaa sawaaxiliga iyo habiila-aantooda hiyigooda waxay doonayaan inay hujuumaan hanjabaadda iyo baanisaa u habran maysaanee haddoodaa gashee geesiyada ma hungureeyana cabdi wuxuu hubkiisa u sitaa hudi cadaawaaya hagaag baan ku doonaye haddii lagu heshiin waayo hadday himamo ugu noqdaan gaarisada hoose hiil baan la garab taagannahay hagar la-aaneedu ninba wuxuu ka hooyaba dan baan laysu hurahayn waa kiis waxaasi waa isku bixii soomaali weyn weeyaan haye haye calaacalna wuxuu ahaa markii haddii eebeydakeeda leeyahay dee la kala googo-ay waqooyi wabata haddii eebeydakeeda leeyahay meesha dagaaladu socdeen ayaan markaana gabay calaacala tiriyo waxaan idhi waayahanba gabaygii ma ahaa waxaan idhi ha ba gabaygii ma tiran igu tiqiineene maan teebgarayn maansadii tacalinkayga iyo halunbaa habeenkoo bartagee layta waawacay oo togdheer iyo baroo oo iyo taahu ii baxay tiiraanyadii bay qalbiga wax iga taabteen waxaan idhi maxaa tabatay waa tacabgelaynaa wuxuu idhi sidii laytur jocay taabba maan rogin waxaan idhi tamuuxaa ka badan tima caddaadii wuxuu idhi waxmay tareen hadday tiro badnaayeen toos baa berberaadhiga iyagu uga tallaabaa tamashlada hargeysaa sidii loogu tegayaa lama taaban weli ciidanku tuugu soo diray halkii bay idin tuban yihiin kaga timaadeenoo turturya mooyo dhulkii loogu tegi waa tanba male isaaq dowladnimo tabay ku qaadaanoo tijaartooda waxay yooruraan taagga rabasood ee tamaandha iyo digir boorash ayaa loo tuntumayaa raggii uurka soo tiirsanaa taarka dhuubnaaya tagsigii ilaawiya baskii tamashlihiisi iyo talaxumadu waa waxa barhkiin loo tirsanayaa ay taangiyada ugu wadaan una tilmaamaanee tobankii meel fadhiistaba basaasteenna jira waa kaasina waa calaacalo markaa dee waxaan yar dhaqdhaqaajinaya waqooyigii ilaayena aniga oo haddii ebaydakeeda leeyahay ninkii magaca lahaa dhowr goor ammaanay markii culimmada la laayay baan damqaday waxaan idhi janadhaarsiiye adow ibliis jaamalaad tahaye jin baa kuu horseedoo codlaad jaqabsanaysaayee soomaali adigaa jaray oo jeex dhan baa maqane mabaad jirin markii dowladnimo loo jahaad galay ee jumhuuriyadda nimankii dhisay ee joojiya calankeeda nimankii cadaawii jaray ayuu jeelka ku hayaa ee jiilaalkan dheer iyo fakhrigan layska jari waayey jaahweyn abaarahan dadkii jalow sidii daatay jeefaaf la'aan culimmadii jamaca loo laayey waa jaahilnimadii cadliga loogu joogsaday ee jiinka iyo qur-aanka iyo sharciga jeex kamuu baranay jannadii ilaahay kuma tusiyo jaahil nebigiiyo jahanimo la geeyow addoon jaahilaa tahaye jarmalkuna ma yeeleen siduu jiirka noo cunay ee johannesburg buu ka yimid gaalka joofkale ha jirino ilaahayo wakhtigu jagada kaa qaad ya tirtirsi waxaanan kasoo horjeedayoo dee markaa adoo atii la kala duday ee puntland iyo jubbaland iyo puntland iyo balaya la sheeganayey dabadeetana waxaan idhi sada gabayga waayahan ma marin sadarradiisiiyo ma samaynin haasaawaha iga sugaysayne waataan ka saahiday tan iyo saaci karameeda xalunbaa saqdii dhexe hurdada siidhi lay tumay adduunyada ilaahay simay uu siidh walba abuuray nin baseerihii loo idmay ayuu sama ku joogaayee soomaalidhayn baanu nahay saajicin jira waxaan nahay dad siidhkoodu yahay soo jireen dhabahe waxaan nahay saboolnimo dadaas saatirkood badina waxaan nahay dad maal soobsada oo sayladay furanna waxaan nahay dad aan loo sasaban sabiga noociiyo waxaan nahay dad suudhii ku taal suluftii waagiiye waxaan nahay dad saymihii u galay aan salu ilaaweyna waxaan nahay dad sulubkii ku dhacay aan saarin guumuciyo siyaadina barriyo morgan iyo samatarkii dhaartay salaad hore raggii ururiyo saaray baan nahay maantana sidiibaa hubkii aanu sidanaye waxba arartuyo igala sibqine waxaan ku saameelaysan dullah raggaan kaga baxshay oon saaka ka xoroobay inaan calanka guudkayga sudan soorye ugu geeyo ama aan la saaxiibo waan layga sugahaynoo sacabti male weeyaan haddaad sahashanaysaan waxba arartuyo ila sabqine waxaan ku saameelay somalilan waa ti ay sigatay waagiiye waa ti allaynoo sahle ayna sumeeyeenoo waatay saqiir iyo kabiir wada sadqeeyeenoo sodohiina waatay hadhgalay suuqa wadhayeena waati saawasaawiyo colaad laysu keen sudhayoo saxaabada dadkeennii kolbuu soor ku qaybsaday sidaa waxayna baday ciidankii uu siyaad wadaya haddii aanan la saatirehe sameyrinoo hiilin waatay sayladaa noo galeen suuqii reer yurube waatay nasiisteen adduun sun iyo waabaye waatay sadkeennii rag yari sahal u qaateenoo waatay siwaystara guryaha kaga samaysteene masay seexanine geeshku way sahminayeenoo way saninayeen meesha ay soof ku leedahay oo goortay sugeen inamadan saanadda u dhiibnay subaxdii miyaan baarlamaan suuqa laga waayin salaad hore miyaan la ysku xidhin siiye iyo qaate sandullaah raggaan kaga baxshay oon saaka ka xoroobay inaan calanka guudkayga sudhan sooryo ugu geeyo ama aan la saaxiibo waa layga sugahayno sacabta male weeyaan haddaad sahashanaysaan waxba saaraartu iyo ila sabqine waxaan ku saameelay soomaali weyn iyo warkaa samada meerayo waxba aniga yaan laygu sirin saaca beenta ah siday tahay ninogii koonfurtaa uma sadcaaleenoo sabyaantaa la gowrgowracaa suuqyadii xamaroo sekada isu muuqda ayaa runtii laysu soconayna waar saddex magac ilaahay hadday sabadu qiiqaysta inaan aniga laysahminay sayladii xamar taasina waa markaanu de xaggaa u yaacnaynu haddii baydankeeda leeyahay goori goosada nairobi waayaheedii baa ku xigay laba gabay baan tiriyey oo isku xigay labadaa gabay waxay ahaayeen allaahuma salli calaa maxamed waxaan idhi bayahanba gabaygii mahaydin ugu habboonaaye maan hurinin maansooyinkii haybadda lahaayoo waataan ka hayiray tan iyo hogoshii dayreeda xalun baan habeenkoo bartegey soo hambaabiray hiyigeeda soomaali ayaan ka hadli doonnaa ee kala haarinne waa inaan hoos u daadego somalilan horumartoo himamaw ma leh calan baa u hehaabayoon la hunguraynayn halkan dowladdii lagu dhisay lagu heshiin waayo sidii hoolka la ysugu dilay ayaa la ysu haystaa oo sidii bay u kala haab yihiin labadii haamoodoo hubkaa la ysu soo guranayaa waana la hubaayo maatidii hore u leeatay ee haadku ku casheeyey hambadoodii bay doonayaan inay hujuumaan oo hiyigeedu soomaali waa kaa halkaa dhigay madaxweynihii hawsha iyo hibada loo dhiibay hitler iyo sidii buush ayuu soo hanjabayaa hubka wuxuu ka soo urursadaa hay-adaha sare oo haweene bartoodii ayaa heegan loo yahay jeeroo mid uun la hantiyo oo hoyga laga saaro hawlyar in xamar loo galaa waa habeen tagao hawiye iyo daaroodaya hadalku jooga waxaan idhi bal hadda u yara ducana bal hadda ku yaro daro waxaan idhi sada gabayga waayahan ma marin sadarradiisiiyo ma samaynin haasaawaha iga sugaysayna waa tan ka saahiday tan iyo saaci karameed mayxa dada gabayga waayahan ma marin deelka maansada ee damba wuu uga baxay meesha iyo diriirkii cawleeda kolba aniga oon doonin ayuu dacal ka muuqdaayo waxaan uga dan leeyahay naxwaha aan u daadego soomaalidii kala duday oo reerba meel degee ninba daarad buu ootay oo dabata muuqdaayee somalilan durugtay oon cidi danqaabaynee doorashadiina waa tii dhacday ee loo dabaaldegaye dowladuna way wada arkeen dunida joogaayo deeq layma siinine rag baa galay dadaalkaasi dan baa lay aqoonsane ninkii dudaya yeelkii waxaanse uga dan leeyahay naxwaha aanu daadegee dalkan baa adduunyadan duntay iyo calankan duuduumay dilka iyo dhac iyo weerarka laysla daba joogo duhur iyo habeen dhiig sidii daad u qubanaya maatida la daadihinayo ee dabadda yaacaysa qaxoontiga la duuduubanyay een daasada u qaatay innaga isdilayna miyaana lagu soo duulay dagaaloogayaashow miyaydaan damqanahaynin diinta iyo shareecada miyaydaan dibu jalleecaynin dariiqii ilaahiyo miyaydaan dawga garanaynin qabri lagugu duugiyo miyaydaan dumiska yaabaynin naga daayo ceebtaa waddaan waana dumiseen madaxdii la doortaba haddaynu diidno amarkooda oo aan durbaan qaadanno oon dab inu qoolayno oo aan dilayno rasaas aan la daba joogno dalka yaa u talin waa adduun loo dan leeyahay waa yaabdeeya inoo talin doona haddii kii walba la eryanayo waxaan uga dan leeyahay naxwa aanu daadega ee rabbi waxaan durraansaday inaan dowlad noqonnaa ee rabbi waxaan durraansaday inaan daacad noqonnaa ee rabbi waxaan durraansaday inaan dhiigga daminaa ee rabbi waxaan durraansaday inaan dil iska dhaafnaa ee rabbi waxaan durraansaday inaan dalagga beernay oo aan batroolkaa la deday dooya raranay naga dayo ceebtaa waddaan waana dumiseenoo kaasna ducadaasaan ku daba shaaray waxaan idhi hargeysaay maxaa halqiyaan ku nooleey maxaa luqad lagu hadlaayey maxaa isariira joogay maxaan la isku haybsanaynay hargeysaay maxaa hore loogu mareeyey maxaa laga haagay lacagay muxuu halqigii dibirayey hargeysaay maxaa baabuur hugmaayoo taraafiig kala hagaayey hargeysaay maxaa hilin laga barraxayey maxaa la habeeyey daarey miyaa intood hawd uga dhaqaadood hilinka shanta maylka qabatay ambasadar mister taagtay hargiisa qabow ma eegtay sidee daarta loo habeeyey maxaa halqiyaan ku noolay amaanku muxuu hagaagay miyaad maansoor u hoyatay habeenna miyaad ku bariday hadhuub caanaa ku lacladiyo dhaqankii ku aragtay hargeysaay maxaa odayaal huqaadliya maxaa hooyo fiican joogtaay harge waa halkaa hargeysaay dabadeed halkaa markaan marayaabaa oday laba mijood sita oo godgodhle iyo habar iibinaysa cadar iyo unsi iyo wax anoo gidaar fadhiyo kabaa ku baalashasan iyo sanka iga soo geliso tiri war cadarkan iyo u qaad gabadhaadii iyo naa dooni maaya igala tag caari u qaado meeshiibaa markaasuu odaynay soo maray dhowr mijood sita oo godgodlo qufacaya hargeysaay maxaa odaheeda dawoo dantiisii ay hallowdo caqaartuun haybsanaayo iyo oo carruurtiisii halmaamiyo maxaa habar waala joogta halkaas haddana ku daba shaaray waa kow taasina waxay ahayd taa soomalilan lamaanayo waxaan idhi soomalilan inay silic iyo dhibaatiyo sakaraatalmowdkii sanadii hore tegey saameeye noloshiiyo dhiiggii sabayn jiray sabigii lalan jiray miyay sahashsanaysaan maya weeye jawaabtu soomaalilan inay sidii adhi sabaaneed sool iyo abaar maray dumarkii susumayeen sinta ubadka saare lala dhacayo suugiyo silicii qaxoontiga kulbadhan saqaafkii miyay sahashsanaysaan maya soomaalilan inay sadku eebba ku qoray afka seegi maayo sidii laygu talagalay rabbiba iga saaree inay nabaddu subagta is horaan dhammaanan haddaa seexda laamiga ruux igu salaamo waxisiiyo mooye inaan la isadqaynayn sina laygu dhacahayn miya sahashanaysaan soomaalilan inay sadku eebba ku qoray afka soogi maaya inay nabaddu subagta is horaan dhammaanay sool iyo sanaag iyo saylac iyo boorame suuqiyo hargeysiyo burca suurimadeedii seeraa berbera weyn ilaa siigba eego sidan maanta aan nahay miya sahashanaysaan soomaalilan inay maanta sugnaano salka laga nagaado guryihii samayno sabigeenni korino saqafkii adkayno sabiyaanteenni korine sakaraatalmowdkii miya silici yeellaa soomaalilan inay salfudaadku waa shay laynagu salidayo sanadii hore tagay anoo sir iyo caad baran waataan sabeeyey sare aanu guure suta lay waraabshe maantana sidiibaa laynoo sasabayaa sanqar baan dareemo siidhay baxaye miya silciyel haddana waxaan idhi inay laan dawlad tahay inay laan dawlad tahay dalxiiska wareega iyo cadaanka dawaafa iyo safiirada nala degiyo carabta dooyaha wadiya dunidu way wadaogto dadkuba u nala arkaa ninkii diidow dilaac ninkaan doonayninw daniya waa yeelkadaa madaynina waxaan ku daray walaalihii la isku diray sukeyihii la isku dilay hadday maantaba degeen dantoodii ay garteen samaan ay ku daaqayaan dalkoodii ku nabad qabaan digriga oon badina iyo ducuun bayna la gudboon madaynina waxaan ku daray waxaan nahay dowladaan cidnaba daandaansan oo dawarada u baranin oo madaarka diyaaradda iyo duunyada aan fuuqsada iyo dekedaha iga gufilan wixii soo daakhilana dab iyo halasaa ku shidaan madaynina waxaan ku daray war maxaa xamaroo duntoo kuwii degi jiray shideen maatidii dabad looga guray digliya midhif laygu xidhay marbaa hore lay dage dabkan lixidankii ku dhacay miyaan dooqonimadii anigu diib u yeelayaa no annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xadkii laba dowladoodii oo xidhiidh baanu dhaxeeya xaggaaba inaan la xaggaaba inaan jalleeco xusuusaan dib ugu eego xaraan iyo wayga duuf ah war maxaa walay baan ahaayo xigsiisan baa laygu hadhay xidhku geeluba ka dido miyaa xoog lagu marshaa xoolaha neefkii cadha leh miyaa xera lala gashaa ah xertaa inbikaati joogtee xeryaa mudda dheer ku jiraye xaabkuun loo daadiyaa maxay noogu xiiqayaan xanuunkii beri i gaadhiyo xabadihii layla xasuuqii beri gaadhiyo xabadihii layla dhacayo xanuunkii baan ogahay miyaanay xusuusanayn xaggaaba inaan jalleeco xidhiidhaan dib ula yeesho xaaraan iyo wayga duuf dhof baan lahaa dhibbaan kororhsade anigoo dhabbada dhalan dhoolayu bahal dhiirano sandhadhaabahiyo afdhurwaale baa dhexday gale intuu igu dhegu dhengadiga badshu aqal dhababanon dhanna laga baxayn igu dhaabay jeel markuu iga dhergu idhaadhiciyayo meel dhimashaduba dheeldheelay tahay dhobley igee halkii laydhigaan halkii laydhigaan dhabannada hayaa dhammeeyo wallow intaanan dhimaan dhanuun iga saar hadduu deeqlaho yidhaahdo hadday geeridu i dayso haddaan qabri laygu duugin haddaan dib u joogo maalmo haddaan duuloon dhawa dhaqaaqo hawadanaan sii dawaafo haddaan dafidhaa maraykan ah digaagga kolaan rabbeeyo kolaan daaradaa u xaadho kolaan dubbahayga qaatoon gidaar ka dilaacay awdo miyaan shaqo diidayaa miyaan dollar waayayaa anoon daar weyn dhisaynin miyaan dib u tegay dhulkayga ah markaan orientation ka marayey ee imtixaanka badan lay mariyey ayaan murugodoonoo gidaar fadhiyo dabeetana gabay baan tiriyo carruurtaydii yareerada ka mid baan xusuustay saddex inoo isku xigoo magacyadaa lahaa aan imanka ii sheegi doono ayaan xusuustay waxaan idhi shaafici farxaan khaalid oo waa fikirayay ma fadhiista oo waa beryaba foror bay dilay fogaado waxaan yururaa forki kiiniyay farsamooyin badan baan dhex galay oonan fiilanayn allay ferejedaye mawjad bay igu faruureen waa runtii allay ferejedaye mawjad bay igu faruureen ilaa faraha hoosiyo garhkiyo feedhihiyo laabta intaasaa la wada faaqiday oy finanka eegeene raajadiina way igu fureen oy marada faydeene fidhiqooyin dhigay shubteen oy forna geeliyeene furar baan candhuufta ugu shubay iyo fandhaal weyne boqol fayl ayaa lay dhigay oo laygu faaqiday ifasaxee markay gaaladii finiga waayeyne haddii aan fayoobaan ku tago meelaan fiilanay ha fikireena biilkiina waan soo farraqayaa waafay markaa nairobi ka soo anbabaxaye ee dee hawada lay marinayeen meelal yaala meelal maraya garan waayeen cir iyo dhul meelal maraya garan waaye diyaaradaha diyaarad cidlo laga fuulaa baanu arki jirnay aqal aqal ku daba jirun baa dabadaanu ka fuulayn dabadeetana aqalkii aqalka ku jirun baa nala kacayy meelanu jeedniye meelanu ka jeedno toona maanaan garanayn dabadeeto waan fikiray ya waxaan idhi maxaan duuloon dawaafay daruura maxaan dhex qaaday maxaan dal shisheeye meeray diyaaradan oo ku taagan dariiqa maxaan halmaamay maxaan derbiyada istaagay maxaan kolba dacal jalleecay maxaa naag dabada qaawan maxaa doofaar rabbaysan maxaa gaali daafadeeyey maxaa eyga dulqayshay dalkaygii maxaan xusuustay dadkaygii maxaan ooyey soomaalida iga dambaysay dhulkiinna dahab ku yaale dilkiiyo boobka iska dhaafo dalkiinna u toobad keena afna ma aqaano dal ma aqaano dad ma aqaano dee waa siyaaraan ku degay markaasaa la yidhi waxaan yaraa caydha la qaataana waa guriga kareerisa iyo laydhka iyo haddii baydakeedala iyo xashiishka oo anigu waxba kuma lihi haa gidaar baan istaagay waxaan intuu la ii soo dawaabshay dalkaygii la iga keenay dadkii layga soo dhex saaray badweyntaa la ii duldhigay baa intoo dan la iiga baxay dabbaalo cabdow la yidhi haddaan dib u noqon lahaa dalkaygii qaban lahaa dadkaygii gaadhila dayrbaaigu meersanoo dastuurkaa diidano oo sharca layga doonayaa waa runtay markaan habeenna joogay ayaan arkay eygii oo gaashaaman oo xidiga leh dumarkii oo talinayo raggo ay weelku maydhayaan iyo maryaha waxaan dhi waa tii aan socoteeyey ee safarka dheer ku baxay soddon saaciyo wiig baan samadaa marayy siyaataan ku degay habeenkii waan iska seexday subaxdii ka dambaysay intoo aan yar saqaafay sawir baan ku dhuftay eyga saanta madow iyo sawjadii la qabay iyo sabyaantaa talinaya raggu way iska sawiro alaabtay u sidaanoo soorta way kariyaanoo carruurtay sasabaanoo saabaanka u xaalaano raggu waa sawirkaa sawjadii aad qabtay haddii aad sanibto sabtun aad ku tiraadana saraakiil kula joogto saacaddii ku xidhaysa sabigaagii yaraa haddii yar salcaamo sabada u baxana aakhiraad u sadcaashay eyguna waaba sarkaal waa kow markaa dabadeeto anigoon hilibkaba arkin waxaan imid meel la yidhaahdo emboria ayaan tegey oo hiliba waa layga shakisiiyey waxaa la yidhi waxaad ka baxaysa ma aha dee baahinata halkaa i geysay bay ahayd waxaan se aada iyo aada u jeclaystay markii la yidhi luqadna lagugu xidhi maayo farna lagugu xidhi maaye wuxuunbaad hilibunbaad dhex qaadaysaa dadkii haddii baydakeedi leeya xagga waxaa la yidhaha emboria kambarigana waxaa la yidhaha tayson markaa dabadeeto ha yaa turuq iyo laxaadan oo tamar lahayn toddobaatan jira inaan taysan galo waan ku talagalay waxaan tabanaya aan u tegaya sheeg waa su-aal da'weynoo madaxa daalinaysa telefoonka iyo toogada dhulkii taaltaalle ee taxana ah baa igu tacadida miyaan tegi lahaa dhiig tibiqla iyo uustuulan iyo lafaan tiiriyaa hilib taxano oo tooranayaan tutumaatiya taliyo allow naftan taagta daran taageer adugu ilaahow rabbiga aduguna taagee sana waxaan idhi bilaash laguma helo xoolahaan beelka loo xidhan oday buraashad la yidhaahdo meesha ka shaqaynayadoo dadka koobsha ha u shubayninun habsaamayninoo sii ordayuuna soo ordayaan arkoon tollaahi cabdi ooma odayganaad ka liidataa magacaabi waxaan idhi bilaash laguma helo xoolahaan beelka loo xidhan nin buraashadogii howlyaraan buulma jiibsado waxaan taysa beerka ugu dhigay baahi lacageed waxaan barafka caga howla galay baahi lacageed waxaanan dhiigga uga baydhahayn baahi lacageed waxaan hilibka ugu beegsadaa baahi lacageed waxaan baaldi jiidhka ugu guray baahi lacageed waxaan baajka meesha u marsaday baahi lacageed waxaan beenta ugu soo jidmaray baahi lacageed bura hadday saarantiiyo badaha hoostooda bartii lagu tilmaamaba rijaal baa fiyaan ah reereenaan biiriyaabaan beerka ku haya baabuurinaaniibiyaabaan beerka ku haya bayducananaan suubiyaabaan beerka ku haya alla haygu beenay waktiguwa isbedelaya waxaan baadi doonaba hadduu maa ku soo baxay jeegii xumaana markaasaan dabada soo qabtay garan maayo meel laga jara iyo meel loo gooyo toone markaasaan la warwareegay oon wartalo sideelantee wada haawanayse hodan golobal guurto walla kala hayaame dadkii waa habqamayaa ruuxba dhanu huleele aniguna hargeysiyo hereriyo jabuutiyo hawdkii hemirtiyo badheerhkiyo hawdgeela daaqiyo dhulka haradigeediyo ciiddayda hodanka hawadii wacnaydiyo hawd baanu baxayaa habartiiyo carruurtii rabbow hay hareer marin waxaan idhi qamarey jacaylba qamuyada jidhkaygiyo qandhadaygu beero qaabilay nabtayde qarsan maayo waaya aan la qaylinaaye la qaybso caashaq markaasa ii jawaabtay duweyna waan haya mogta markaas tirodayo how qariya buur qawbaad jafaysa qarma saanac waasho qaldhabayabaate anigayma qalantide qoortaa ka laabo qaar kale ka dayda ah markaasaan idhi a waaru jawaabaya moogtahay markaasaan idhi qamarey jacaylkani qof yarka u qof yar iyo qof weyn male marka uu ku qaabilo qof yar iyo qof weyn male qaysiya cilmuu dilay anna qaabadoodii wanigan qombobaye qaansa u ekaadu hudka iga gooye mala qaafil baate ila qaybso caashaqa of caleeg ha markaasay tihi cashaqan ku qalay ad la qaylinaysaa anigayma qabanine ah aan kula qadariye qarash badan ma haysaa